أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay damaca etoobiya ay ku doonayso qaadashada badda soomaaliya dhanka kale amiirka ayaa muslimiinta bariga afrika ugu baaqay inay u midoobaan ka hortagga damaca xabashida qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa ka codsaday dowladda riddada imaaraadka carabta inay xal u raadiso khilaafka kala dhexeeya maamul goboleedyada gaaloraacyada ah ee puntland iyo jubbaland xildhibaanada riddada ee laga soo doortay jubbaland ayaa sheegay inay taageersan yihiin murtad axmed madoobe xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka u dhexeeya murtad garguurte iyo maamulka gaaloraaca ah ee jubbaland munaasabad lagu sagootinayey dufcad cusub oo ka qalinjabisay machadka ibnu teymiya ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay damaca etoobiya ay ku doonayso qaadashada badda soomaaliya dhanka kale amiirka ayaa muslimiinta bariga afrika ugu baaqay inay u midoobaan ka hortagga damaca xabashida wariyaheenna ismaaciil salaad ayaa warbixintaasi inoo haya mu'asasada alkataib ayaa xalay baahisay kelimad muuqaal ah oo uu jeedinayo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubayda xafidahullah kelimadan oo la daawan karo muddo shan iyo afartan daqiiqo ah ayaa amiirka mujaahidiinta bariga afrika waxa uu uga hadlay halka uu rasmi ahaan salka ku hayo damaca dowladda etoobiya ay ku doonayso inay ku boobto badda soomaaliya iyo cidda arrintaasi ka gacan siinaysa iyo mowqifka mujaahidiintu ay ka istaageen arrintaasi sheekh abuu cubayda xafidahullah ayaa sheegay in dagaalka innaga iyo etoobiya u dhexeeya uu yahay mid diineed iyo loolan u dhexeeya iimaanka iyo kufriga balse uusan ahayn mid siyaasadeed iyo mid qoomiyad ku dhisan dagaalka etoobiya ee ka dhanka ummadda muslimka ee soomaaliyeed ma ahan mid ku salaysan khilaaf siyaasadeed ama dagaal qowmiyado waa dagaal ka fac weyn sebensebenkii iyo qadiyadda soomaali galbeed iyo xataa dagaaladii axmed gurey waxa aan maanta etoobiya isku hayno waa dagaal diimeed oo salka ku haya kelimada tawxiidka ee laa ilaaha ila allah waa loolan u dhexeeya iimaanka iyo kufriga kitaabka iyo baibalka masjidka iyo kiniisadda gumaysiga xabashida iyo duulaankooda diinla dirirka ah waa mid ay soo abaabulayaan weligoodana abaabuli jireen baadiriyaasha orthodokiska amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale tilmaamay in sababta etoobiya ku riixaysa inay badda soomaaliya soo damacdo ay tahay qorshe ay ugu gogol xaarayaan sidii ay ugu duuli lahaayeen kacbada barakaysan ee qiblada muslimiinta ah waxaan ognahay in asbaabta ku riixaysa nasaarada xabashida inay damcaan dekadaha soomaaliya ay ka mid tahay gogol xaarid iyo diyaargarow ay ugu jiraan siday ugu duuli lahaayeen kacbada barakaysan iyo qiblada muslimiinta sida uu nabiga sala allahu calayhi wasallam inoo sheegay can abi hurayrata radiallaahu canh can annabiyi sala allahu calayhi wasallam qaal yukharibu alkacbata du suwayqatayni min alxabash sidoo kale waxaa laga maarmaan ah in ummadda muslimka ay ogaadaan in siyaasadda dhulballaarsiga ee etoobiya iyo boobka badda soomaaliyeed ay tahay arrin ka mid ah caqiidada nasaarada xabashida kuna xusan kutubta kirishtaanka ee ay aaminsan yihiin sidoo kale sheekh abuu cubayde axmed cumar ayaa sheegay in sababaha itoobiya u sahashay inay u hanqaltaagto boobka badda soomaaliya ay tahay in madaxda murtadiintu ay soddonkii sane ee lasoo dhaafay itoobiya u sahleen in ay soomaaliya ka fuliso shirqooladeeda ay la damacsan tahay dadka soomaaliyeed ah asbaabaha keenay inay etoobiya ku dhiirato qaadashada baddeenna waxaa ka mid ah madaxda maamulada riddada kuwaas oo soddonkii sano ee la soo dhaafay ay etoobiya soo barbaarinaysay dalkana ku tallaashay si ay ajandaheeda u fuliyaan iyaga ayaa ah kuwa shalay dalka ku soo dhoweeyey xabashida maantana dalka ku haya marka laga yimaado goodiga iyo booloxooftada beenta ah ee ay fagaaraha la taagan yihiin waxaa isweydiin mudan maxay yihiin tallaabooyinka wax ku oolka ah ee madaxda riddada ugu hortageen damaca etoobiya ee badda waxaannu ognahay in kumanaan ka mid ah ciidamada etoobiya ay ku sugan yihiin gobollada iyo magaalooyinka soomaaliyeed maxay xukuumadda riddada ugu saari weysay haddii ay dhab ka tahay la dagaalanka etoobiya aawi ciidamada riddada ee lagu sheegi jiray inay yihiin xoogga dalka soomaaliya maxay qulqulka ciidamada xabashida ee maalin kasta xuduudbeenaad ka soo tallaabaya uga difaaci waayeen dalka amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in murtad xasan gurguurtay madaxa kooxda riddada soomaaliya oo hadda afka baarkiisa sheeganaya inuu ka hortegayo etoobiya uu ahaa ninkii etoobiya ku soo daray isbahaysiga saliibiga ah ee ku soo duulay soomaaliya xasan murtadka maanta afka xoorka ka kicinaya ee ku doodaya inuu xabashidu necab yahay waa ninkii awooddiisa isugu geeyey sidii xabashida loogu biirin lahaa isbahaysiga midooda afrika labada kun iyo saddex iyo tobankii xilli nasaarada xabashidu dhaqaale xumo baan la daalandhacaysay wuxuu xasan murtad marxaladdii hore ee xukunkiisa kaalinta ugu badan ka qaatay sidii duulaanka xabashida ugu sii nagaan lahaa soomaaliya gudaheeda sheekh abuu cubayde xafidahullah ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday in mujaahidiintu ay yihiin cidda keliya ee hor istaagsan damaca etoobiya islamarkaana goobo badan oo soomaaliya ka tirsan ay mujaahidiintu kula dagaalameen ciidamada saliibiyiinta etoobiya walaalayaal xaqiiqada dhabtaa waxay tahay in mujaahidiinta iyagoo kaashanaya allaah garabna ka helaya qabaa'ilka soomaaliyeed ee dulmidiidka ah ay maanta yihiin cududda keliya ee dagaal hubaysan kula jirta xabashada etoobiya iyaga ayaa ahaa kuwa gobolka gedo kula jihaaday sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii iyaga ayaa ahaa kuwa bakhtiga etoobiyaanka ku jiiday waddooyinka magaalada muqdisho iyaga ayaana ahaa kuwa xabashida dhegta dhiigga u daray kuna xasuuqay fagaaraha dagaalka ee muqdisho iidaale yurkud jameeco buurakaba halgan ceelbuur rabdhuure doolow yeediyo aato jihaadka ay mujaahidiinta kula jiraan xabashada etoobiya iyo guulaha ay ka gaareenna waa arrin gaalada iyo muslimiinta intaba ay isku raacsan yihiin
ra-iisul wasaaraha etoobiya waa nin maya mayal adag oo xagjir ah waa macnaha ma yaqaano xishood xishood waa inaad iska dhicin kartaa haddaadan iska dhicin karin rag iska dhicin karaa jira u banneen marka waxaa ka wadaa marka shabaab baa iska dhici karaya dowladda federaalka ha u banayso ayadu iskama dhici kartee hadda maxaa maxaa maxaa kaloo haysaa gabagabada kelimadda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu sheekh abuu cubayda bogaadin u diray shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah sida ay uga dhiidhiyeen shirqolada etoobiya ee ka dhanka ah badda soomaaliya waxaana uu sidoo kale sheikhu baaq u diray halyeeyada mujaahidiinta ee ku jira halganka jihaadiga oo uu sheegay in laga sugayo sidii dalkan ay uga xoreyn lahaayeen cadowga ku soo duulay looguna maamuli lahaa sharciga allah ugu dambayntii waxaan hambalyo u dirayaa shacabka muslimkaa ee soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sida gobonnimada ah ay uga dhiidhiyeen damaca saliibiyiinta xabashida ee ku aadan qabsashada dhulkan muslimka ah waxaana kula dardaarmayaa in aysan dadaaladooda ku ekaynin oo keliya bannaanbaxyo iyo hadallo afka baarkii ah balse ay ku daraan diyaargarow tababar ciidan iyo inay furimaha jihaadka soo buuxiyaan waxaan sidoo kale halkan ka bogaadinayaa halyeeyada mujaahidiinta meel kastoo ay joogaan iyo shaqo kastoo ay hayaanba walaalayaal waxaad ogaataan allah kadib inaad maanta tihiin rajada ummadda iyo damalka ay dugaashanayso waxaad tihiin dadka laga sugayo inay dalka xoreeyaan shareecada allahna ku soo dabbaalaan waxaa gurmad iyo gargaar idinka sugayo walaalaheenna muslimiinta ee xabsiyada ku jira iyo gabdhaha muslimaadka ee cirdigooda iyo sharaftooda lagu xadgudbayo waxaa hiillo iyo garab idinka sugayaa malaayiinta muslimiinta ah ee ku hoos nool gumaysiga saliibiyiinta xabashida kuwaas oo ku celcelinaya rabbanaa akhrijnaa min haadihi alqaryati aldaalimi ahluha wajcal lanaa min ladunka waliyan wajcal lanaa min ladunka nasiira waxaa maanta dusha idinka saaran waa mas-uuliyad weyn hadafkeennuna ma ahan keliya inaan itoobiya ama siliibiyiinta dalka ka xorayno balse waa inaan shareecada allah hirgelinno diintiisana kor u qaadno dhulalka islaamkana xorayno aanna soo celinno sharaftii iyo cisigii muslimiinta ay lahaayeen qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya howlgal qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka deegaanka qaycad ee wilaayada mudug ayaa lagu gubay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi siddeed askari oo murtadiin ah kuwaasi oo labo ka mid ah ay gacmaha ka go'een madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa ka codsaday dowladda riddada imaaraadka carabta inay xal u raadiso khilaafka kala dhexeeya maamul goboleedyada gaaloraacyada ah ee puntland iyo jubbaland abuuxasaan ayaa warbixintaasi inoosi ambaqaadaya xasan sheekh maxamuud oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa socdaal aan hore loo sii qorsheen ku tegay magaalada abudubay ee dalka imaaraadka carabta halkaas oo uu kulamo kula yeeshay hogaamiyaasha dalkaas ilawareedye ayaa soo sheegay in murtad xasan gurguurte uu abuudubay u tegay dhowr arrimood oo ku saabsan xal u helidda khilaafka kala dhexeeya maamulada ashahadala dirrada ah ee puntland iyo jubbaland oo ah maamullo ay tabantaabiso dowladda riddada ee imaaraadka carabta madaxda dowladda imaaraadka carabta ayaa lasoo wariyey inuu gurguurta kaga cawday taageerada ay imaaraadku siinayaan maamulada saciid deni iyo axmed madoobe isagoo u sheegay in labadan maamul ay hadda mucaarad weyn ku yihiin ajandayaasha xukuumadda riddada xasan murtad ayaa dhanka kale lasoo warinaya inuu madaxda imaaraadka u soo jeediyey inay qaataan door dhexdhexaad ah oo ay kala sameynayaan maamulka abey axmed wuxuu sheegay in itoobiya ay diiday wax weliba oo muujinaya inay u soo dabacda dhanka muqdisho si heshiiska dhankooda ay u saxiixaan itoobiya ayuu sheegay inay hadda ku adkaysanayso fulinta heshiiskii muuse biixi cabdi badda uu ku bixiyey soo jeerinta xasan sheekh maxamuud ee ah in lala heshiisiyaabay axmed ayaa ku soo beegantay kadib markii turkiga uu kusoo fashilmay tiraba dhowr jeer fadhiyo gaargaar ah oo uu ku doonayay in heshiiska xaaraanta ah oo u soo weeciyo hargeysa soo jeerinta xasan sheekh maxamuud ee ah in lala heshiisiyaabay axmed ayaa ku soo beegantay kadib markii turkiga uu kusoo fashilmay tiraba dhowr jeer oo gaargaar ah oo uu ku doonaya in saxiixa heshiiska xaaraanta ah uu ka soo weeco hargeysa una soo wareejiya dhanka maamulka muqdisho kadib markii itoobiya ay ku adkaysatay in heshiiska somalilan ay la galeen aysan ka baxaynin dhanka kale khaalid bin maxamed bin sayid al nahyan oo ah dhaxal sugaha dowladda riddada imaaraadka carabta sidoo kalena ah guddoomiyaha golaha fulinta abudubay ayaa isagoo hogaaminaya wafdi heer sare ah oo ka socda abudubay gaaray magaalada adisababa waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhoweeyay ra-iisul wasaaraha xabishida abey axmed imaaraadka ayaa ka mid a dowladaha sida weyn u taageera itoobiya waana dowladda ka taageerta dhanka dhaqaalaha sida dekadda berbera oo imaaraadku saami uu ka siiyey xabishida itoobiya mahadsanid abuuxasaan xildhibaanada riddada ah ee laga soo doortay jubbaland ayaa sheegay inay taageersan yihiin murtad axmed madoobe xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka u dhexeeya murtad garguurta iyo maamulka gaaloraaca ah ee jubbaland xildhibaanada golaha dawaaqiida riddada ah ee kasoo jeeda deegaanada uu ka arrimiyo maamulka riddada ah ee la magac baxay jubbaland ayaa sheegay inay aqbaleen shirkii uu ku baaqay murtad axmed madoobe madaxa maamulkaasi xasan firimbe oo ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiida riddada ku matala maamulka jubbaland ayaa sheegay in inka badan afartan xildhibaan ay dhowaan aadi doonaan magaalada kismaayo si ay wadatashiyo ula soo yeeshaan maamulka jubbaland waxaan rabaa inaan idiin sheega cajuumaadda ka imaaday madaxweynaha dowladgoboleedka jubbaland axmed maxamed islaan waan aqbalnay haddaan nahay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ku matala dowladgoboleedka jubbaland dowladda federaalka waxaan u tegeyna waa wadatashi waxaana la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada duruufaha siyaasadeed dalka uu galayna waa la socotaan hadda saa arkaysaan golahan labada aqal ah hal nin baa mucaarad naga ah keliya inta kaleo dhan waa arkaysaa muuqaal baad idin tawada daawanaysaan hal nin keliya mucaarad naga ah oo keliisa jirteeda ka qaban doontaan marka taas waxay caddaynaysaa in baarlamaanka dowladgoboleedka jubbaland inay micnaha ay ay ay micnaha diyaar u yihiin inay gutaan shirkanu waa wadatashi wuxuu kaloo sheegay in ciddii u diidda inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ay iyadu qaadi doonto wixii ka dhasha mas-uuliyaddeeda annaga wax barbalama kala jira ma laha watashigaas waan aadaynaa waxaan maqlayaa xildhibaanada garoomada laga joojinayo waxaasi su-aalahan weydiinaysa annaga ma hayno warkaas haddee dhacdana dee ciddi samaysa cawaaqibteeda ayaa la kulmi doonta markaan tagno aan ka bixi weyna markaas jawaabta siinaynaa shalaysu waxa ay ahayd markii murtad axmed madoobe warqad uu soo saaray ugu baaqay dawaaqiida ku matasha maamulkiisa dowladda riddada inay kismaayo yimaadaan si ay uga qayb galaan shirka ka dhanka ah kooxda riddada ah ee lagu wado in dhowaan uu ka dhaco magaalada kismaayo ugu dambeyntii munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalinjabisay machadka ibnu teymiya ayaa ka dhacday degmada buqa qableh ee wilaayada hiiraan yaasir moxamed ayaa warbixintan inooga diyaariyey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
waxay ahayd munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay laguna sagootinayay dufcad cusub oo ka qalinjibisay machadka ibnu teymiya ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxayna xafladu ka dhacday hoolka xafladaha ee sheekh xasan barsame dufcadda ka qalinjibisay ayaa u gudbaysa machadka khadiija binti khuwelid ee soo saara haweenka daaciyaadka ah waxayna dufcaddu goobta kusoo bandhigeen bandhig cilmiyeed heer sare ah معنا في هذه الحفلة المباركة لاختتام الدفعة الرابعة لمعهد ابن تيمية في محافظة بقع غبل من الوالدين والمسؤولين والنقباء والعلماء الربانيين ونحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب الإمام وباب عن أبي هريرة وعلي وري رضي الله عنه لا كره النخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحويري أما يخشى ميوس كبخين الذي كي يرفع رأسه مدحي سوخ هذا قبل الإمام إمام ككور أن يحوير الله ألين وريجي رأسه مدحي رأس حمار مدح دمير أو مثلا يجعل صورته سورة سكية لصورة حمار سورة المؤمنون وسورة مكية آيادها waxay ka kooban yihiin 118 aayadood suuradda awalkeeda waxay ka hadlaysaa sifaadka muuminiinta bismillaahi magaca alle aan ku bilaabanayaa arraxmaan allah naxariista guud naxariistay arraxiim allah naxariista gaaraaneed muuminiinta u naxariistay qad aflaha waxaa liibanaa almuuminuuna muuminiinta alladiina kuwaasoo hum ayaga fii salaatihim salaadooda dhexdeeda qaashicuuna ku khushuuca والذين مؤمنين تاسهم يقع عن اللقو باطل حق معرضون كجاستا وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى
sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa booriyey haweenka in si gaar ah ugu dadaalaan barashada diinta islaamka waa nicmo weyn oo qaali uu ilaahay subxaana wa tacala si nicmatu diin baan haysannaa walaalayaal nicmada adduunyo inaad xoolo leedahood adduunyo leedaho sano leedahay iyo diin ilaahay inuu ku siiyey nicmatu diin ayaa waxay ka weyn tahay nicmada adduunyada marka wax badan waa in shukriga aannu badinno ilaahay subxaana wa tacala wax badan ku shukrinno si ilaahay nicamtiisa uu noogu siyaadiyo gaar ahaan dumarka wadcigii la soo maray ee qabla alwilaayaat alislaamiya dhaqankan islaamka iyo khayrka ilahay intuusan noo keenin ka hor waxay ahaayeen waa la garanayaa hooyooyinka waraysto la sheekaysta waxba lama bari jirin waxaa weeyaan wax diinana shaqo kumaysan lahayn waa un adduunyadaas maaragtay wiilka wax la bari jiray ayaduna jikaday ku jirtaa mar dharkay dhaqaysa wiilkay u khidmaynaysa qaadim u tahay nabadoon xasan aadam nuux quri oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay dufcadda cusub ee ka qalinjibisay machadka ibnu teymiya qof kastaahi wixii uu ku dadaalo waa gaaraa waxaa laga yaabaa inaad taqaaniin gabdha idla darisa aad isku xaafad tihiin markaad adigu madarasadan bilaabaydeen guriga joogay ilaa iyo haddana jooga waxna aan baran inaad marka ku cibro qaadatiin heerka aad maraysaan iyo kuwaasi maanta meesha ay joogaan haddaad sii dadaashaanna intaan waa ka sii fiicnaanaysaan machadka ibnu teymiya waxa uu ka mid yahay macaahidda waxbarashada ee ka furan degmada buqa qable waxa uuna ka mid yahay macaahidda ku yaala wilaayada ee bixiya waxbarasho tayo leh mahadsanid yaasir guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu